Xanuunka qaaxada waa cudur halis ah kaas oo saameyn ku yeelan kara qof kasta oo uu haleelo waxaana sababa bakteeriyada loo yaqaan tuberculosis ama bakteeriyada qaaxada. Xanuunkan ayaa ah mid faafa si fududna la isku qaadsiin karo. Siyaabaha cudurkan la isugu gudbiyo ayaa waxaa ka mid ah neefsashada, candhuufta oo qofka xanuunka qaba uu meel bannaan ku tufo iyo siyaabo kale. Dr. Yuusuf Maxamed Cumar oo ah dhakhtarka cudurada guud ee isbitaalka Daryeele magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay cudurkan iyo siyaabaha uu ku yimaado isagoona bulshada uga digay khatarta uu cudurkani leeyahay.
xanuunkan waa xanuun bakteria ay sababto bakteriyadaasna loo yaqaano tuberculosis mycobacterial tuberculosis loo yaqaano mycobacteriumtaas marka waxay sababtaa inay jirka soo gasho habab kala duwanna jirka ay usoo gasho ama hadday ahaan lahayd inuu qofka neefsi ahaan ay usoo gasho ama maaragtay wax uu cuno kale dee fiidkiisu tagaan wax habab badan ay kusoo geli kartaa jirka kadib waxay la falgelaysaa jirka waxayna ka awood badinaysaa marka difaaca jirka biniaadamka kadibna waxay u geysanaysaa dhaawacyo oo jirka markaa uu hadhowdi qofkii uu la dhibtoon doono ama maaragtay calaamadihii yaa soo muuqan doona ee qofka tibeda lagu yaqaanay marka waa xanuun nooca ah inta badanna waxa ugu badan uu ku faafana waa xanuunada lagu kala qaado hawada ama ibon diseaseka xanuunada lagu tiriyo ugu badan laakiin habab kalena way kusoo geli karaan marka waa habka ugu badan ay jirka ay ku iman karaan waana bacteria bacteriyadaasaana dhibka waxa keenay qofka inuu la dhibaatooda ah markaan fiirino xanuunkan mycobacterium t b ah yani bacteria ahaan waa hal nooc oo jirka soo gasho laakiin marka hala qaybiya la dhaho waxaa loo qaybiyaa sidee jirka ay u saameysay tusaale ahaan marka ay sanbab ka saameyso waxaa loo bixiya pulmonary t b ama qaaxada markaa ku dhacda saableyda ku dhacda mararka qaar way ka gudbi kartaa waxaa loo yani meelaan sabab ahaynay ku dhici kartaa waxaa loo bixiyay wax loo yaqaano extra pulmonary t b ama meel ka baxsan markaa sanbabihii mararka qaar waxay ku dhici kartaa lafaha mararka qaar waxay ku dhici kartaa sanbabka iyo xubin kale hadhowd markaa waxaa loo bixin doonaa millary t b oo t b markaa yani hadba marka qaybinteeda waxay ku xirnaan doontaa saameynta jirka qaybtee ka saameysay sidoo kale waxaan rabaa inaan kula taliyo dadka xanuunkan laga helayna inaanan la takoorin oo bulshada aan laga dhex soocin oo aan lagu aboorin stigma inaanan lagu aboormin u faafin oo u yaraado xanuunkan saameyntiisa intaas waxaa waaye sidoo kale goobaha caafimaadka ee ku beesgareynaya waxa loo yaqaano dhiiga feeska waxaan idinkala dardaarmaa inaad bulshada ka dhaaftaan go-aan gaarista qaldan aada ku wadaan ee ah qofka haddii e s r kiisaba kaco ama dhiiga feeska yaro kaco inaad dawada u bilownaan dadkaas mas-uuliyad gooniha idinka saaran dadkan waxaan rabaa marka inaad si aada uga fiirsataan siismada dawadan aad iska siinaysaan inaad joojisaan bulsho badan oo soomaaliyeed oo qaba xanuunkan ayaa la daalaadhacaya kuwaas oo qaarkood aysan daawooyinka loogu talagalay xanuunkani u qaadan sida tooska ah oo loogu talagalay waxaana loogu baaqay dadka xanuunka qaba in ay tagaan goobaha daawooyinka laga bixiyo si cudurkani daawadiisa ay u qaataan